wasaaradda caafimaadka puntland oo kaashanaysa hay-adda seef jir dareen ayaa magaalada qardho ka daahfurtay ololaha xoojinta tallaalka ololahan ayaa muddo toddoba maalmood ah ka socon doono xarumaha caafimaadka goobo cayiman oo ka mid ah xaafadaha magaalada qardho tuulooyinka iyo meelaha fogfog ee ay ku sugan yihiin reer guuraaga isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka karkaara cabdulaahi maxamed cartan ayaa ka warbixiyay muhiimadda ololahan ugu horreyn waxaa mahad oo dhan iskale allah subxaanahu watacaalaa suurtagal ka dhigay saaka inaynu halkan isugu nimaanno innagoo caafimaad qabna sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ugu horreeyaan saaxiibada ka socda safety children international dhammaan howlwadeennada caafimaadka ee halkan qoraxda a taagan ee diyaar u ah inay shaqada qabtaaniin runtii saakay oo ay taariikhdu tahay oktoobar waxaan daahfuraynaa tallaalkii tallaal toddoba beri socon doona insha allah b c u kaas oo ka bixi doona dhammaan gobolka karkaar ee tallaalkan ujeeddadiisu waxaa weeye in la xoojiyo rotiin immunisationka laguna xoojiyo mobile teamis iyo outreaches dhammaan gaaraya meelaha aan la gaarin ama dadweynaha aan adeega uu ka fog yahay oo aan gaarin sababtuna waxaa weeye in la cirib tiro la yareeyo cudurrada faafa ama cudurrada dilaaca oo soo noqnoqday iyo in meesha laga saaro dhallaankeenna seeradooska ah ee uu sababay xilliyadii ay dhaceen covid nnteenka iyo wixii la mid ah runtii waxaan ku faraxsannahay saaka in adeegaa la daahfuro waxaan ka codsanayaa dhammaan howlwadeennada shaqadan wada inay gaarsiiyaan adeegaa ilmo kasta oo xaq u leh inuu adeegaa helo taas oo ah in lagu badbaadiyo naf sababtoo tahay ee cudurrada looga hortago inta badan tallaalka mala dawo waxay leeyihiin ka hortag xalkiisuna waa in tallaalkaasi saxa loo qaataa sidaas awgeed wasaaradda caafimaadka dowladda puntland waxay idin faraysaa in adeegaa aad gaarsiisaan ilmo kasta oo xaq u leh inuu helo oo la rabo insha allah sidoo kale waxaa laga codsanayaa muwaadin kasta iyo waalid kasta adeegaa oo loo soo dhoweeyo oo guryihiisa loogu keenayo oo tuulooyinka loogu keenayo oo baadiyaha loogu keenayo in ay dhallaankeenna uga faa'iidaystaan inin dhallaanka looga faa'iidayo tallaalku waa ammaan waa sayf waa ka hortag waxaa nasiib wanaaga in lagu soo kordhiyey tallaallo cusub oo ay ka mid yihiin shubankii iyo oofwareenkii oo runtii guri kasta ama waalid kasta oo u dhibban yahay ama ilmo kasta dee oo aan soo marin shuban iyo oofwareen waa yaryahay gaar ahaan deegaankeennan oo infaarmantigiisu uu yahay mid aad u qabow waxaan rajaynayaa in tallaallada aad looga faa'iidaysto jaaniska in aad looga faa'iidaysto in aan karkaar la arag ilmo dame oo seeradoosa insha allah inahaas baan idinka rabaa inaan idinka codsado tallaalkan waxayna ka taageeraya baartinarada ay ugu horraysa safe children who iyo unisef waa iskaashi weyn oo runtii hal mar laga daahfuray gobolka horeyna waxaa loo soo qabtay laba wareeg oo hore oo kii soo dhacay kan waa kii saddexaad waxaana la rajaynaya insha allah inuu mid kale qabsoomi doono waxaan rajaynaya in tallaalkaa siday tahay looga faa'iidaysto waa jaanis adeegaas tallaalkan ayaa la qorsheynayaa in lagu tallaalo in ka badan laba boqoloo kun oo qof oo isugu jira ilmaha shanta sano ka yar kuwa shanta sano ilaa iyo shan iyo tobanka sano iyo dumarka ku jira xilliga dhalmada iyo guud ahaan deegaanada puntland